yeremiya cutubka toddobaad kan waa ereygii yeremiya ugu yimid xagga rabbiga isagoo leh guriga rabbiga yiridiis istaag oo waxaad halkaas kanaadisaa ereygan oo waxaad tidhaahdaa kuwiinna dadka yahuudda oo irdahan u gala inaad rabbiga caabudaanow kulligiin bal ereyga rabbiga maqla rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay jidadkiinna iyo falimihiinnaba xagaajiya oo anna waan idinka yeeli doonaa inaad meeshan deganaataan ha isku hallaynina eryo been ah oo leh macbuudkii rabbiga macbuudkii rabbiga macbuudkii rabbigu waa kan waayo haddaad jidadkiinna iyo falimihiinnaba wada hagaajisaan oo aad cadaalad ugu garsoortaan nin iyo dariskiisa iyo haddaydnan dulmin shisheeyaha iyo agoonta iyo carmalka oo aydan meeshan ku daadin dhiig aan xaq qabin oo aydan ilaahyo kale waxyeelladiinna u dabagelin dee markaas waxaan idinka yeeli doonaa inaad deganaataan meeshan oo ah dalkii aan waa hore awoowayaashin u siiyey inay weligood lahaadaan bal eega idinku waxaad isku hallaysaan ereyo been ah oo aan waxba idin tari karin intaad wax haddaan oo dhiig daadisaan oo sinaysataan oo been ku dhaarataan oo bacal foox u shidaan oo ilaahyo kale oo aydan aqoon daba gashaan miyaad i hor imaanaysaan oo gurigan laygu magacaabayn gudihiisa soo istaagaysaan oo odhanaysaan annaga waana la samata bixiyey si aad haddana karaahiyadan oo dhan u sii samaysaan gurigan laygu magacaabay ma wuxuu hortiinna ku noqday god tuugo bal eega rabbiga wuxuu leeyahay aniguba waan arkay laakiinse haatan bal taga meeshaydii shiloh ku ooli jirtay oo aan markii ugu horraysay magacayga dejiyey oo bal soo arka wixii aan ugu sameeyey xumaantii dadkayga reer banu israa'iil aawadeed oo haatan rabbigu wuxuu leeyahay idinku waxaad samayseen shuqulladan oo dhan oo anna goor wanaagsan waan idin la hadlay laakiinse ima aydan maqlin waanan idin dhawaaqay laakiinse ima aydan jawaabin sidaas daraaddeed gurigan laygu magacaabay oo aad isku hallaynaysaan iyo meeshii aan siiyey idinka iyo awowayaashiinba ayaan ku samayn doonaa wixii aan shiloh ku sameeyey oo kale oo idinkana hortaydan idinka xoodhi doonaa sidaan u xoodhay dhammaan walaalihiinna ah farcankii efraayiim oo dhan sidaas daraaddeed dadkan ha u ducayn oo baryotan iyo salaad midna iyaga aawadood ha u samayn oo hana ibaryin iyaga aawadood waayo inaba ku maqli maayo war miyaadan arkayn waxay ku dhex sameeyeen magaalooyinka dalka yahuudda ah iyo jidadka yeruusalaamba carruurtu qoryaay soo guraan aabbayaashuna dabkay shidaan naaguhuna buur bay cajiimaan inay kibis u sameeyaan boqorrada samadda oo ay ilaahyo kale qurbaanno cabniin ah u daadiyaan si ay iiga cadhaysiiyaan rabbiga wuxuu leeyahay ma aniga baa kan ay cadhaysiiyeen sow iyagu iskagama ay cadhaysiin ceebta ay isku soo jiideen sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal ogaada xanaaqayga iyo cadhadayda ayaan kuu soo dejin doonaa meeshan iyo dadka iyo dunyada iyo dhirta duurka iyo midhaha dhulkaba cadhadaydu way wada gubi doontaa oo lamana demin doono rabbiga ciidamada oo ilaaha reer binu israa'iil ahu wuxuu leeyahay qurbaanadiinna la gubo alabaryadiinna ku darsada oo hilibkana iska cuna waayo waagii aan awoowayaashiin dalka masar ka soo bixiyey kalama hadlin kumana amrin wax ku saabsan qurbaana la gubo iyo allabaryatoona laakiinse waxaan iyaga ku amray oo aan ku yidhi codkayga dhegaysta oo anigu waxaan idin noqon doonaa ilaah idinkuna waxaad ahaan doontaan dadkayga oo ku socdo jidka aan idinku amray oo dhan si aad u nabdoonataan laakiinse ima ay dhegaysan dhegna imay dhigin ilowse waxay ku socdeen talooyinkii iyo caasinimadii qalbigooda sharka ah oo dib bay u socdeen horena uma dhaqaaqin tan iyo maalintii ay awowayaashiin dalkii masar ka soo baxeen iyo ilaa maantadan la joogo waxaan maalin kasta idin soo diri jiray madidinadayda nebiyadii addoomadaydii ahaa oo dhan anigoo goor wanaagsan diraya laakiinse ima ay dhegaysan dhegna ima ay dhigin ilowse way sii madaxadkaadeen oo waxay sameeyeen wax ka sii xun wixii ay awowayaashood samayn jireen haddaba waa inaad ereyadan oo dhan u sheegtaa laakiinse iyagu kuma ay dhegaysan doonaan oo weliba waa inaad u dhawaaqda laakiinse innaba kuma ay jawaabi doonaan oo waxaad ku tidhaahdaa tanu waa quruun aan codka rabbiga ilaahooda dhegaysan oo aan innaba edab qaadan runtii way baaba'ayday oo afkooday ka go'day timahaaga iska xiir oo iska xoor oo waxaad ku baroorataa meelaha dhaadheer waayo rabbigu waa nacay oo waa ka tegay qarniga caadadiisu ku dhacday waayo rabbigu wuxuu leeyahay dadka yahuuda ah wax hortayda shar ku ah ayay sameeyeen si ay gurigii laygu magacaabay u nijaaseeyaan ayay karaahiyadoodii dhex qotomiyeen oo waxay dhisteen meelaha sarsare ee tofeed oo ku dhex yaal dooxada inaxinoom si ay wiilashooda iyo gabdhahoodaba dab ugu dhex gubaan taasoo aanan iyaga ku amrin oo aan inaba qalbigayga soo gelin sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay waxaa imaan doona wakhti aan mar dambe loogu yeeri doonin tofeed amase dooxadii inaxinoom laakiinse waxaa lagu magacaabi doonaa dooxadii gowracidda waayo waxay meedad ku aasi doonaan tofeed maxaa yeelay meel kalaa la waayi doonaa waayo dadkan meedkoodu wuxuu cunto u noqon doonaa haadka samadda iyo dugaagga dhulka oo ciidduna kama ay eri doonto oo markaasaan magaalooyinka dalka yahuudda ah iyo jidadka yeruusalaamba ka joojin doonaa codka reenreenta iyo codka farxadda iyo codka arooska iyo codka aroosadaba waayo dalku wuxuu noqon doonaa cidla